waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan baarlamaanka u sheego oon xasuusiyo runtii shaqada ugu muhiimsan ee baarlamaan leeyahay waa la baarlamaanku uu leeyahay markii laga soo tago doorashada madaxweynaha waa la xisaabtanka xukuumadda saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxay nagu dhaaftay xukuumadda yaan lala xisaabtamin iyo halala xisaabtama annagoo leh carabtu marka waxay ku mahnaadaa an ta'tii muta'akhiran khayran min an laa ta'tii inaad soo daahdaa ka roon inaadaba imaanin marka hadda baarlamaanka waxaad moodaa inuu yimid oo dee shalay waxaan arkayn markii koowaad saddex sano kadib xildhibaanada mucaaradka ah oo telefishinka qaranka laga soo daayay wax kalena ma keenina waxaa keenay maareeyo meeshaan laga wacayo lafihiisa u cabsaday waan rajaynayaa middaana inuu maanta sii daayo waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan xasuusiyo oon rabo dhowrka su-aal ee soo socda aan weydiiyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka mas-uuliyadda saaran ciidanka qaranka oo koowaad waa inay difaacaan xuduudda dalka haddana waxaa ugu darsantay la dagaalanka shabaab muda mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gorgor ee ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ee la geeyey magaalada dhuusamareeb shaqada loo geeyey maxay ahayd maxaa dhibahoo dhuusamareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo diyaarada lagu daabulo ciidanka gorgor annagoo og in sidoo kale loo daabulo ciidanka haramcad qaybo ka mida danab waxaana ognahay magaalada dhuusamareeb iyo deegaanadaas galmudug waxay ugu waxay ka mid yihiin deegaanada aan shabaab ku edabdaroonin oo uusan halis ku haynin waxaa jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddii laga rabo koob iyo labaatanaad waxaa jooga nabad sugidda galmudug oo niisa oo galmudug faraceeda waxaa jooga boolis marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas qodobka labaad oo qodobkaas saamaynaya wuxuu yahay waxaa socday deegaanadan shabeellada hoose looga xoreynaya al-shabaab waana istaageen markii danab lagu markii gorgor lagu bilaabay in loo daabulo dhuusamareeb ma moodaa inay isi saamaynayso tabarteennoo yar darteedna haddii meel aad aadda aad meel kale u aad qodobka saddexaad oo rabaa deegaanada galmudug qaybo badan oo ka mid ah waxaa jooga shabaab qaybahaas oo shabaab jooga adinkoo shaqo ka haya ma aanaan arkina maxaa idinkaga qorshaysan dabcan waa aragnaa kuwa aad geedeen dhuusamareeb oo annagu aan u fahansannahay in loogu talagalay in doorashada lagu soo afduubo oo aniga lagu soo afduubo waxaan rabnaa iska mana dhahayo warkaasi ciidanka haramcad waa ciidankii abuumansuur ka soo afduubay kismaayo baydhabo marka wayna joogaan hadda dhuusamareeb bay joogaan laakiin waa dadaalaynaa annaguna haddii la yidhaha sidaysa noo soo afduubay waxaan rabaa qodobka u dambeeya oo su-aasheeda waxay tahay waxaa jira waayahan waxaa soo batay waxa la yidhaha xoogaga wadaniinta oo bastoolada wato magaalada jooga oo dadka teesare hoosta inta kula soo baxay yidhaha xoogaga wadaniyiinta dha horta waxaas ciidanka xoogga dalkii ka tirsan yihiin mase waa guulwadayaal oo odagu samaystay su-aalahaygu waa intaas waa maasanti